badan kana hida diilo badan waa ognahay inaad sabarteen dulqaadateen baahi iyo duruufo adagba iyo dagaalba aad soo marteen oo keligiinna soo maa laakiin maanta waa lain garab taagan yahay waxay amar buuxda ku qabtaa qaybta labaatan iyo toddobaad guutada afaraad iyo guutooyinka qaybtaas hoos taga inay garab insiiyaan in garab istaagaan in kaalmeeyaan tababar taakulayntood inay wax inka siiyaan inta qaranka meel uu ka saarayo xuquuqdiina in la ingarab istaago xuduud iyo caddad wuxuu ciidanka leeyahay dhulka aad joogtaan in lainku garab siiyo amaraan ka bixinnay taliyayaasha dhulkan ka howlgalana amarkaas way qabaan waxaana hubaa in la fulin doono siduu yahay loo fulin doono safarkiinna iyo halgankii aad soo gasheenna miro dhalkiisa waa haynaa insha allah waa haynaa qaranku diyaar wuxuu u yahay u yahay inuu inqarameeyo wuxuu diyaar u yahay inuu inuu ingarab istaago inuu dhiirigeliyo shaqada aad qabateen si gobolkan shabeellada dhexe taariikhda iyo historyga uu record gareeyey uu qoray gobollada kale ay u qoraan shacbiga soomaaliyeed waa shacbi dulmidiid ah waa shacbi xaqudirir ah waa shacbi ka dhiidhiya gumaysiga iyo shisheeye shisheeye kalkaalka iyo cadowga guda iyo dibad meeshuu doona ha ka yimaado waxay rabaan un wax dhaqaajiya oo tusa waddada iska caabinta idinkaana tusay maanta haddaad tihiin dadka gobolka shabeellada dhexe idinkaa dhigay taariikhdaas taariikhdaasna waxay noqon doontaa mid lagu daydo mid ummadda soomaaliyeed ay ku barwaaqowdo cadowga ku jabo al-shabaabna soo tirtirto insha allah maxaa yeelay deegaan walba oo dhulka soomaaliyeed ka mid ah ummadda ku nool ee xoolaha dhaqata ee beeralayda ah ee deegaanka ah hadday cadowgan iska dulqaad ku talagasho inay iska dulqaado waa la iska dulqaadi karaa soo sidaas maaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel alla meeshuu joogo meel alla meeshuu dalka kaga sugan yahay waxaan farayaa in ay u jilecsanaadaan soo dhoweeyaan garab istaagaan u kaalmeeyaan dadka xaqudirirka ah ee dalkooda inay deegaankooda inay xuraystaan diyaarka u ah meel alla ay joogaanba meel alla meeshay joogaanba dawladduna waxay diyaar u tahay madaxda qaranka oo dhan oo iswadata waxay diyaar u yihiin in la inqarameeyo